bismillaahi araxmaani araxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo uu maanta marti inoogu yahay hogaanka abaabulka arrimaha jaaliyadaha ee ururka loo yaqaano afka qalaa lagu yia o laf afkeenana lagu yidhaahdo jawaxa oo jawxa loo soo gaabiyo jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeniya maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo aanu ka waraysan doonno waxyaabaha haatan ama baryahan ka jira waddankaasi etoobiya iyo deegaanada soomaalida ee gacanta ku hayso iyo jamhuuriyaddii xorta ahayd maxamed kusoo dhowow marka koowaad madasha lixdan mudane xuseen waad mahadsan tahay waadna salaaman tihiin adiga iyo madasha sigistiga iyo dhegaystayaasha qaayaha leh ee i dhegaysanaya waa hagaag maxamedow warbixin kooban ma naga sii kartaa safaro badan oo aad baryahan ku marasay waddamada adduunka siba waqooyiga america iyo xaaladda guud ee dalkii iyo deegaanada ay gacanta ku hayso ama ay ku hayaan dadka loo yaqaano abasinia ama maxaarada ama waddanka haatan adduunka u yaqaano etoobiya bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waa run waayadan waxaan ku marahayay socdaallo waqooyiga america iyo meelo kamida africaba runtii etoobiya waa dal guun ah oo gumaysto ah oo ah dalkii ka qayb galay qaybsashadii africa qaybna u helay qaybo soomaalida kamid a dadka soomaalidiihi waa mid waana la qaybiyey oo shan baa loo qaybiyey ee iyagu shan uma qaybsana qaybsadkii uu gumaysigu qaybiyey ee uu shan dowladood u qaybsaday oo midi etoobiya ay tahay ama abasinia ay tahay baa la sharciyaystay oo inay soomaalidu shan u qaybsan tahay laga dhigay laakiin soomaalidu waa mid meelna kuma qaybsana meelna kuma kala xadaysna etoobiya cadow bay ahayd soo jireena oo soomaalida cadow u ah iyaga dhexdooda way loolamaan oo dee qowmiyad weliba internal conflict way leedahay ama loolan hoose wuu iska jiraa laakiin siyaasadda dibadda ee etoobiya ee ku waajahan soomaalida ama soomaaliya midun bay ahayd weligeed taas oo ah in jiritaanka soomaalidu uu lid ku yahay jiritaanka etoobiya ayay aaminsanaayeen taariikhihii hore iyo tan dambe ee casriga aba taasaa ugu wacan etoobiya mar walba in ay xagga bariga iska soo fiiriso waxyaala lagu qoslo waxaa kamid a taalooyinkooda oo dhan waxay usoo jeedaan xagga bariga innagana soomaalidu taalooyinkeeda oo dhan waxay usii jeedaan xaggaa iyo galbeedka dad sidaa isugu fiirsada ayay ahaayeen oo soo jireen isagoo cadowa oo mar walba rifadher isku oo iska soo horjeeda loolama ee soomaalidana markan ayay ahayd markii si toosa ay u jabtay oo looga adkaaday markii iyada dowladnimadeedii iyo qarannimadii soomaalidu ay baaba'day laakiin halgankii ka socday ogadenia ee soo jireenka ahaa ee diidanaa dominationka abasinia weli sidii ugu taagnaa una taagan yahay dad badani waxay filahayeen haddayba soomaalidii baagarayn jirtay ay baaba'day inuusan halgankaasi soconaynin taa been bay noqotay oo wiilasha reer ogaadeniya waxay kaga dhabeeyeen in aynan halgankooda u taageera la-aan ayna u joojinaynin etoobiyana laf dhun gashay bay ku noqdeen degitaanna kama suuroobin awood ay ku ay ku sugtana kama ayna suuroobin xataa haddayba soomaali oo dhan isticmaashay tii jamhuuriyadda ahayd iyo qaybo kamida kuwii reer ogaadeniya intaba loolanku wuxuu soo socdaba iyagu ay yidhaahdaan waan ka adkaanay waanu tirtiray waxba ay u suuroobi waayaan shirkadaha ay la galaan heshiiska aan lasoo burburiyo oo ay ka cararaan waddanka legdankaasi wuxuu soo socdaba waxaa la soo gaadhay oo n l f oo taagan oo sidii u dagaalamaysa in etoobiya marka garaafkeedii uu hoos u dhaco oo ay burburto maantana etoobiya gudaheeda ayaa waxaa ka taagan buuq aad u fara badan iyo rabshado iyo mudaaharaadyo ciidamadooda oo kala goosan hayo oo xakamaha lagu hayn kari layahay dhaqaalahoodii oo hoos u dhacay iyagii oo kala shakiyey taasna waxaa sabab u ah boqolkiiba boqol ma aha laakiin sababaha arrimaha keenay waxaa kamid a markii o n l f soomaalida loo galay oo jamhuuriyaddii soomaaliya oo qaybsan oo landilandi ah etoobiya ay u gacan gashay oo landilandigiina uu u shaqeeyey etoobiya iyo dowladda maanta adhisababa ka jirta ee e b r d f annagu inaanu soomaalida nalaynaysa ee dhabarka toohida nagala dhacaysa aanu la dagaalano oo siyaasadanadii ay isbedel ku yimaado oo xabadii aanu isku haynay e b r d f aan kusii jeedno soomaalida go-aanka waanu ku dhiiran weynay waanuna ka leexanay soomaalidu hayna layse e iyagu hadday soomaali inoo galeen inaguna aynu etoobiya u gallo unbuu go-aankanagu ahaa mucaaradka etoobiya ayaanu allayd la noqonay oonu taxaaluf la samaynay oo aanu abaabulnay oo e b r d f xabad lagu ridi karo oo laiska celin karo aanu tusnay sidii aan waagii horeba ereteriya iyo kuwan hadda xukunka haystaba aanu dawladdii dargiga aanu u tusnay in la iska celin karo intaanu soo kaxaynay aanu soomaaliya iyo muqdisho keenay oo soomaaliya ay habaysay oo hubaysay eritrihna sidaa ay ku go'day qolada t b lfta la yidhaahdaana ay xukunka adisaaba ku qabsadeen ayaanu oromadii iyo amxaaradii waagii hore meesha laga cayriyeyba inay la diriri karaan t b lf aanu ku dhiirigelinay oonu ku abaabulay waxa maanta ka socda etoobiya ama adisababiya agagaarkeedana qayb baanu ka nahay urur ahaan iyo siyaasad ahaanba waanu ugu dhex jiraa waanu tababaraa oo tababarayaal baanu u diraa etoobiyana maanta way gilgilanaysaa waxaa la soo rogay lix bilood oo marshallow ah dowladaha reer galbeedku way ka caalaacaleen dhaqaalahoodii way ka xidheen shucuubtoodii way ka daldasheen wixii aan muhiim ahayn waana laga mamnuucay reer yurub iyo maraykankuba in ay aadaan citizenskoodu inay etoobiya u safraan waa laga joojiyey lagama bixi karo magaalada adis ababa afartan kilomitr oo bandow baa saaran magaalada adis ababa gudaheedana waddo walba waxaa yaala gawaarida ciidanka iyo ciidamo labisan oo guri walba hortaagan oo qorigu dhegta u furan yahay wixii afartanka kilomitr ee adis ababa arawndigeeda ah ka baxsan oo etoobiya ah dhammaan telecommunicationka specialy networkiga telefoonada la yidhaahdo whatsappka iyo fiberska iyo internetkua waa ka xidhan yahay selfoonaduna way ka xidhan yihiin landlita meelaha qaarkood u furan ciidamada waa lagu fasaxay qoftii dumarahee la arko waa la dilayaa waa la kursanayaa ninkii la arko waa la xidhayaa ama waa la dilayaa wixii fiican oo qiimalahu ah guryaha yaalla iyo dukaamadana ciidamadu way iska raranayaan shicibkuna markaa markii hore way mudaharaadayeen laakiin hadda dagaal inuu arrintiisu bedelaysay u eg tahay oo shicibku waxay waxay haaban karaan ama ay heli karaan ay iskaga difaacaan ciidamada la amray ee waxaa samaynhaya qaar badan oo kamida oo dadka saa loo gelahaya ka dhashay way goosanayaan oo dadkoodii bay u hiilinayaan oo u gelahayaan gobollo ayaa hadda iska cidlo ah sida gobollo gobollo markaan leeyahay gobolku ka weyn yahay waa waxaan waaxaha loo yaqaano etoobiya waa afar iyo toban waaxood waaxaha loo yaqaano baali iyo arsi ama af soomaaliga caruuse lagu yidhaahdo waa haawanayaan dad ma joogo waddooyinka waaweyn ee soo gala dhinacan mooyaale iyo kenya ama xagga diridhabe iyo harar iyo jijigo usoo baxa ama dhinaca iyo goondar iyo xagga amxarada u baxa ama dhinacan cafarta iyo eritrea u baxa xagga casab afartaa wato oo adisaba ka baxda xoog baa ciidamadu ay dadka ku mariyaan iskoorda la-aanna cidi uma baxdo sidaa daraaddeed dadku wuu xadiman yahay ciidamo mar walba dadkii jid mariyana lama helahayo waddanku waa kala go-an yahay dayaaradaha meelaha qaarkood laysaga gooshaa xaalka etoobiya halkaasuu marayaa waxaa xusid mudan nimanka tigreega ah maqale ayay ka yimaadeen oo saldhigoodu waa maqale dadka reer tigraay qaybo ka mid ihi waa mucaarad oo way dagaalamayaan oo taliskan ma rabaan taageerada e b r d f oo ah taliska ururka taliska talada etoobiya hadda ka hor hayey taageerada ay ka helahayaan jabuuti boorama hargeysa iyo burco boosaaso iyo garoowe gaalkacayo iyo cadaado muqdisho iyo jawhar iyo beledweyne kismaanyo iyo baydhaba iyo beled xaawo taageerada ay ka helihayaan etoobiyaanku iyo jigjiga kama helaan maqale marka etoobiya oo laga amar qaadanayo ama hadalkeeda la dhegaysanayo ama idaacadaheeda la dhegaysanhayo ama loo arko dawlad awood leh waxay u waxaa laga soo gelahayaa marka jigjiga la soo gaadho ama jabuuti la tago waa ayaan darro soomaali ku dhacday oo xataa markii etoobiya ay nacfiga iyo ciidanka iyo awooddeeda laga baqahayay la garaya hadda sabab hadda hadda weli looga sii amar qaataba aan aan aada loo fahmi karaynin etoobiya way sii kala daadanaysaa nimanka e b r d f la yidhaahdo oo tigreega intooda badani kasoo jeedaan oo baawarka haystay way iskhilaafsan yihiin waxaabana la ii sheegay oo hadda socota berri iyo saa dambe inuu jago u sharaxan yahay united nationka ninkii arrimaha dibadda etoobiya hayey tabarros oo soomaalidana arrinteeda aada u dhexoodi jiray kuwo badan oo saraakiila qaarkood way goosteen oo genaraal baa wuxuu u goostay waddanka sweden tigreega u dhashay laftiisa ciidamada etoobiya way isku khilaafsan yihiin mustaqbalka wuxuu noqonayo waddanka way daldasheen warshadihiisii iyo baanankiisii iyo alaabtiisii oo dhan way daldasheen oo gobolka tigreebay ayay geysteen mustaqbalka tigreegu waa waa mugdi taas ma aha inay etoobiya noqon doonto sidii soomaaliya iyo waddamada carabta oo reer galbeedku way danaynayaan life supporti bay ku xidheen dhiig joojin bay ku xidhayaan in ayna kala burburin bay isku dayayaan generaalka ciidamada maraykanka iyo kuwa faransiiska ee fadhiya jabuuti kama baxaan adis ababa siyaasiyiinta reer galbeedku adhisababa kama baxanaya mukaadaraadkoodu waxay isku dayayaan bal inay wax isu celceliyaan welina mucaaradka la rabay xataa inay iyagu sii diyaargaroobaan oo ay bedelaan laftoodu ma ahaan mucaarad midaysan qowmiyadda oromada oo aad iyo aad sanooyinkii u dambeeyey isu diyaarinaysay oo aqoon-yahamo fara badan iyo dhaqaalo badanba diyaarsatay geopoliticskana adis ababa ku xeeran waxaa ka go-aana inay iyadu etoobiya ka taliso waana la celin layahay amxaaraduna waxay ku khasban yihiin inay oromada raacaan waayo iyagii tigaygo colaad guunaha hoosaa ka dhaxaysa mustaqbalka etoobiya guud ahaan mugdiga ayuu sii galahayaa reer galbeedkana arrintu way ku xun tahay oo si ay u maareeyaan ayay garan layihin waxaa nin lagu eedeeyaa jawxo jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeenaya ahaan inaad gumaysiga guunka ah ee amxaarada isku saf ku jirtaan riditaanka xukunka tigreeg eedeemaha maxaad ka odhanaysaa amxaaraddu horta waa qowmiyad markii xukunka ay haysteen waxay ahaayeen gumaysi aad u xun oo aad u qaabdaran oo luqadooda iyo calankooda iyo iyaga dadnimadooda oo keliya un etoobiya inay ku maamulaan jecel xataa haddaan ninkii aan magacooda xataa la bixin oo aan magaciisa bedelin xataa aan shaqo siin jirin taas waa xaqiiqa oo inay taariikh xun oo mugdiya ay amxaaradu leedahay waa xaqiiqa laakiin waxaa xaqiiqa ah iyaduna tigreegii hore ee ahaa tigree la cadaadin jiray oo gobonnimo doon ahaa oo muqdisho yimid oo annaga markaanu jabhadaynaynay seven sevenkii iyaguba jabhadaynayay iyo tigreega maanta isagu intuu adduunkii oo dhan qabsaday xataa xeebaha soomaaliya usii hanqaltaagahaya oo soomaalidii iyaga u guntisay gumaysanaya isku tigree ma ahe waa laba tigree shalayna maanta ma aha amxaaradu waa niman aad iyo aad u fara badan marka la fiiriyo oo waa qowmiyadda labaad oromada ayaa ka badan oo keliya etoobiya qowmiyadaha ku nool dhibaato badan baa gaadhay cadaadintii hore ee ay samaynhayeen baa laga guday aad iyo aad baa loogu tuntay intaanu qaxnay in la eg bay qaxeen waa niman iyagu gobolladooda sida goondar iyo goojaam oo kaleeto iyo shawo qaybo ka midaba gobollada ay degaan ama waaxaha ay degaan ku dullaysan oo ku dulman weyna ixtijaaj iyo rebellion bay noqdeen oo way la dirirayaan oo tigreega way iska celinayaan qaaciide waxaa jirta tidhaahda cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka dagaalkii annagu aanu ku jiray ee na lagu burburinayey ee dadkanaga lagu qaxinhayey ee jeel ogaadeen lagu gurahayey ee xataa soomaalidii annaga backingiga noo ahayd inta intay naga wareegtay annaga ay dhabarka naga garaacday oo inhalaynaysay nimankii aan saa ula diriraynay hadday amxaaradu la dirirayaan dee waanu iskaashanaynaa taa iyadu waa siyaasadda adduunka waa wax histeria taariikhdana lama dafiri karayo waanu isu kaashanaynaa e b r f inaanu daaqada ka tuuro oonu xukunka ka rido soomaalida marka waxay tidhahdaa geel jira geela wuu wada jirtaa wuuna kala jirtaa annaga iyo amxaaradu markaas inaanu wax ku heshiin iyo inaanan ku heshiinaynin oonu islayn doono iyo inaanu kala tegi doono iyo inuusan midkanaba adkaanaynin warba looma hayo waxaan idin xusuusinayaa ama aan soomaalida i dhegaysanaysa aan xusuusinayaa horta amxaaradu meesha kumaba jirtaba waayo hadda amxaara waxaa ka awood badan oromo xadna soomaalida ma ay lahaa amxaaradu iyaga ayaa magan ku ah meel walba oo lafahoodii inay intoodii hadday helaan bay ayaan joogaan aan wax soo bixi doona war looma hayo hadda arrintu keesku wuxuu taagan yahay gumaysigan qoriga la ordahaya ee dadkii oo dhan dhameeyey ee soomaali iyo cid walba hadda baabi'iyey aan ha layska celiyo oo xukunka ha laga tuuro waxan waa wax markaas history ahoo dhac haya oo xaqiiqa ah weeyaan markaas haddaan hadalkayga soo gaabiyo tigreegii hore ee gobonnimo doonka ahaa kan maanta ahee gumaysiga ah ma aha amxaaradii hore ee wax gumaysanaysay ma aha kuwa maanta jooga ee tabarta daran ee masaakiinta ah ee iyagu in ay gumaysiga iyo cadaadinta laga dulqaado u dagaalamhayo ee beerahoodii lagu laynhayo ee manjada ku dagaalamhayo en qori dacahayaba heli karin soomaalidii sharafta lahayd ee baakingiga noo ahayd ee annagana hubaynaysay ee walaalahana ahayd ee nala gobonnimo doonaysay ee raggoodii iyo ciidamadoodaba ku waayey ogaadeeniya ma aha kuwa maanta islaynhaya ee iyagu amxaaro u wada adeegahaya ee amxaarada ee guryahooda kusoo wada martiqaadahaya ee gebre uu maalin walba lacagta ka gurahayo ma aha marka waxaan kuugu soo gebagabaynayaa amxaaradu tii hore ma aha tigreeguna kii hore ma aha soomaaliduna tii hore ma aha maalintuna maalintii ma aha shalay iyo maantana isku mid ma aha waa dhab inaanu annaga iyo amxaaradu hadda aan tireen la wada dirirayno laakiin inaanu midownay ama aanu mabda ku midaysannahayna ma aha oo keliya waxaan ku midaysannahay inaanu tigreeg ka turro daaqada maxamed rashiid sheekh cabdulaahi dhaqaale ahaan iyo horumarka ka jira deegaanada ogaadeeniya ama dadka qaarkii u yaqaanin d d s i iyo horumarka dhinaca shiidaalka maxaad ka og tahay oo aad la wadaagi kartaa jaaliyadaha dibadda horta waddanka ogaadeenaya waa hodan wadamada ay soomaalidu degtana waa waddanka ugu hodansan eh, waxaa loo yidhaahdo potentialka macnaha webiyada iyo dhulka iyo xoolaha intaba dhibaatada ku dhacday wuxuu ahaa gumaysi baa reebay oo la hadhay En, soomaaliya intii ay burburtay dadkii waddankaa u dhashay ama xaggaa u qaxay ilbaxnimo iyo aqoonba way ku- eh, way soo kordhiyeen dibadaha intii loo baxay oo reer galbeedka iyo yurub iyo maraykan iyo la kala galay canada iyo eh, iyo australia la galay dadka soomaalida ah ee reer ogaadeeniya hantiilayaashoodu waddankooda iyo magaalooyinkooda way dhisanayeen waa wax iska natural ahoo horumarka uu ruuxa shakhsigii isagu keeno dowlad looma aaneeyo Eh, adduunyadaa socoto oo last twenty years meelo tuulooyin ahaabaa waxay yihiin magaalooyin waaweyn telecommunicationka iyo internetka iyo satelliteyada iyo waxyaalahaas oo de waa wax infrastructure caalamku uu gaadhay weeyaan wax etoobiya ama ay samayso ama iyadoo ay keenaysana ma aha En, arrimaha bale way way xanibtaa oo way xadidaa oo dadku hadda shirkada iska caadi ahbaa satelliteya samaysta oo isgaadsiinta samaysta oo shirkado kale qandaraasyala soo galo adduunyadu maanta waa iska business Eh, wuu jiraa horumaro iska noocaasa oo weliba badiya ahoo weliba dadka lagu cadaadinhayo oo lagu laynhayo oo ninku hadduu shaar qurux badan xidha xataa shaarkiisa loo dilayo En, ma ahayn horumar ay etoobiya gaadhay waxaanan kuu sheegayaa hadday etoobiya horumar gaadhay waddanka horumarka gaadhay dadkiisu ma qaxo hadda wadamadan aynu joogno kenyaanku way ku yar yihiin sabab sababay kenyaanka usoo qaxaan oo dibad usoo aadaan ma jirto waddankoodii baa barwaaqo ahoo nolol bay ku haystaan xataa jabuuti oo u dhow laga aad loogama soo qixin dadka jabuutiga dadka reer- ee- ee soomaalida ah jabuutiyaanku way ku yar yihiin dibadaha waxa weeyaan waddanka satellite-ka ahee nabadda haysta ee barwaaqada ku jiraya lagama soo qaxo waxaadna og tihiin ood markhaati ka tihiin dadka xeebaha ku dhammaanhaya soomaalida iyo etoobiyaanka maanta etoobiyaanka ka badan waxaad og tihiin in hargeysa iyo boosaaso iyo muqdisho ay meehanaabayaan qaxootiga etoobiyaanka ah ee afka amxaariga iyo oromada ku hadla ee ee jaariyadaha ka ahee ka shaqaysan haya waxaa adduunyadu ay og tahay waxaan g b ga lagu ba- la- g b ga lagu qiyaaso ee dhaqaalaha hannaanka loo qiyaaso inay soomaalidu ka nolol fiican tahay kana sarreysa etoobiyaanka marka waa wahmi waa wax dhalanteeda oo adduunyada beenbeen iyo barabagando la fidinayo way jiraan shirkado reer ee, ee, chinese iyo reer galbeed oo mashaariic ka fuliya iyagoo oo usii dhukinhaya in ay shidaalka ogaadeeniya ay qandaraasya ku qaataan iyo waxyaalo lamida oo tareemo iyo waxyaalo ka fulfuliya etoobiya way jiraan bangiga adduunka iyo monetary fund-kuna way eh, hay-adda lacagta adduunkuna deymo fara badan bay siiyaan reer galbeedkuna siyaarad badban bay u quudiyaan oo ay wax ugu sameeyaan oo waxaa la ogyahay xataa liu boliska iyo ciidamadooda qeybo kamidaba in ingiriiska dowladda ay bixiyaan fankooda oo xataa baarlamaanka ingiriisku ay isku dacweynayeen sanadkii hore En, etoobiya dhaqaale ahaan eber bay ka taagan tahay xagga shidaalka ogaadeeniya shirkado ayaa lala galay chinese ahoo g l la yidhaahdo En, shirkadda chineska iyo jabuuti iyo etoobiya heshiis way wada galeen waa run ismaaciil cumar geellaa ku khudbadeeyey En, waxayna ahayd wahmi iyo eh, khiyaano ay etoobiya shirkadihii horeba ku samayn jirtay oo caado ayay u leedahay inay mar walba shirkado intay heshiis la saxeexaato ay waxoogaa dhaqaala ah arrimaha security aan sugo hayaa ee isi horumariya ay kaga qaadato kadibna waxa waa lagu kala tagaa waxaana filayaa marar hore inaanu sheegnay oo mas-uuliyiin badan oo jawxe ah oo anigaba aan ahayn oo kale ay meelo badan ka sheegeen in etoobiya ujeedooyinka ay leedahay inaha unay tahay xaq waxoogaa yar oo ay sii qaadato horumarin un inay ujeedo tii baana xaqiiqo noqotay oo wasiirka eh, macdanta inuu yahay baan u malaynhayaa mise waa shidaalka ma aqaano hebel buux baa la yidhaahdaa eh, yaasiin buux in la yidhahdaan filhayaa ee jabuuti maalin dhaweyto wuxuu caddeeyey in heshiiskaasi dibdhac uu ku yimid oo uu fashilmay sabab etoobiya oo arrimihii security kasoo bixi weyday taasna taas unbayna ahayd taanu annaguna hadda ka hor idiin sheegnay oo aanu websaydyo badan iyo golayaal badan iyo fagaarayaal badan aanu ka sheegnay inaan shidaalka ogaadeeniya uusan ahayn baa ka meel taallo oo intuu ruux soo qaato jeebka gashan karo inuusan ahayn wax cirka la marinayo En, inayna meeshuna nabadgelye ahayn oo aan lexna ay meel walba ka dhan walba ka taagan tahay taa hadda ka hor waanu cadaynay waana lagu celceliyey tii un baana xaqiiqo noqotay oo shirkadihii hadda lacagahoodii un baa la cunay shirkadihiina waxaaba laga yaabaa inay etoobiya dacweeyaan iyo wax lamida etoobiyana hadday doonto waxay odhanaysaa de meeshii waa nabadgelye kaalee taga shirkadihiina inay nabadgelye ahayn markay ogaadaan de way iska noqonayaan lacagtoodii mitaa ku waayayaan laakiin dowladda jabuuti taa hadda wayba caddaysay sida la sheegayo ama aan ka akhriyay meelaha qaarkood marka ma jiraan wax horumarina iyo wax mashaariica oo aan ahayn tareenkii awal horeba jabuuti iyo diridhaba inta udhaxaysa mari jiray oo duugoobay baa waxoogaa la yar cusboonaysiiyey En, arrintaa unbaa jirta wax kale oo hadda eh, eh, etoobiya nidaam iyo nolol iyo eh, wadooyin iyo isgaadhsiin iyo eh, mashaariic iyo kambaniye iyo shidaal iyo midna wax usoo socdaa midna ma jiro balla dee saan warbixintii hore idinku sheegay mugdii bayba hadda sii gelaysaa waxaas intaan laysu kicin bayba ahayde hadda taa rajadeediidee lama haye etoobiya goormay kala daadan iyo yaa xukunka bedeli iyo ma ay ka badbaadi doontaa genocide iyo civil war su-aashu Wahaya.
meelahaasay maraysaa ee ma aha mid hadda laysku hayo etoobiya horumar iyo dhaqaala samaynaysa midna maxamed maadaama aad tahay hoggaanka abaabulka iyo arrimaha jaaliyadaha soomaalida colaadda haatan ka bilaabatay ama colaadda meelo badan oo soomaaliya ka mida kasoo yeedhasa eh, maxay saameyn ku yeelan kartaa eh, jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya halganka gudaha ay ka wado sidee u saameyn kartaa nacam in colaadahaas u saameyn karaan jaaliyadaha eh, dibadda horta jaaliyadaha ogaadeenaya ee dibadda een, arrintaasi dhibaato ayay ku tahay oo annaga mar walba dhibkii soomaali ku dhaca waa dhib annaga nagu dhacaya Een, waxaa jirtaa waxa la yidhaahdo eh, political engineering waxa weeyaan sida guryaha loo dhiso oo dhismaha iyo naqshadaha loo bedbedelo ayaa siyaasadahana naqshadaheeda loo bedbedelaa oo loo injineeriyaa Een, dadka Soomaalida ah saan hadalka ku bilaabay iyo Etoobiyaanka tartan iyo loolan baa ka dhaxeeya Soomaalidu hadday burburto waxaa ka faa'iiday Etoobiya wayna ka faa'iiday hadday hadda Etoobiya burburto ama ay hoos u dhacdana waxaa ka faa'iidaya Soomaalida si ayna Soomaalidu burburka Etoobiya uga faa'iidin waa in burburka Etoobiya mid ka xun Soomaalida lagu sii sameeyaa dowladaha international community-ga qaybo kamid ah oo arrimahaas Etoobiya ku taageerahaya Etoobiya inay burburtana ka xun waxay ka shaqaynayaan inay Soomaalidu burburto soo Etoobiya burburkeeda ka hor waana tii dhacday markii dowladdii Mengistu Hailemariam inay burburayso la ogaaday oo Eritrea iyo qoladan TPLF ee Tigreegihii oo ay soo bahaysay aan la maarayn karaynin ayaa Soomaaliya la burburiyey si ayna Soomaalidu uga hor si ayna Soomaalidu uga faa'iideysanin marka Soomaali oo dhulka taalo oo burburtay oo ee gabadha tuur oo wiilka qaad xaalkeedu yahay ayaa markaa ay Ethiopia ay Ethiopia burburtay marka Ethiopia saasi ku badbaaday waayo Soomaalidu kama ayna faa'iideysanin burburka Ethiopia li'aana iyada ka hor burburtay hadda mugdiga ay gelayso Ethiopia iyo burburka Ethiopia ku dhacaya iyo dhaqaalaheedii hadda salka dhulka ku dhuftay iyo weliba kala aamin baxa qowmiyadaha Ethiopia ay kala aamin baxeen Soomaali inayna ka faa'iideysanin ayaa durbadiiba la abuuray in Soomaalida civil warkeedii oo iskaba sii dhammaan hayay oo hadda qabyaaladii inta iskaba jabtay danaysi iyo siyaasado iyo waxyaalo kale lagu jiray ayaa hadda hor alle loo cusboonaysiiyey in ay Soomaalidu islayso oo ay si toosa isu layso weliba meelaha la isleeyahay waa halbowle oo waa laga yaabaa in ONLF iyo een, dadka reer ogaadeenaya inay ka faa'iidaan ama wadooyin iyo marina u ah ayaa benziin lagu shubahayaa oo olol laga shidahayaa oo ay noqonaysaa meel dhiigu aad ugu daato oo aan cidna lagu nabadgelinin sida gobollada dhexe oo kale waa hagaag aad iyo aad baa umahadsan tahay hadda waxaan fu- siin doonaa insha allah madasha ayaan u furi doonaa ragga odayaasha waxaan ku bilaabayaa salaad salaadow in- in waa ku furaya mic salaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mas-uul maxamed rashiid waan salaamayaa boqol kiiba boqol waana u hambayn- hambalyanayaa run ahaantii arrin ay hadda ka hor wax badan ka dhawaajiyeen intaas badanna soomaalidu aynan ku baraarugsanayn in maanta la arkay oo ah etoobiya oo ishaysata oo xoog leh oo arrinteedu ay yacni sidii lagu yaqaanay ay tahay inay wax badan mas-uuliyiinta olaf inagu dhaheen markay soomaaliya noo dabamartay baanu iyada u dabamarray shucuubteeda waanuna ku dhex jirnaa waadna arki doontaan maantana aynu aragno waxa dhacay wax badan ayay mas-uulkan iyo kuwa kale oo fara badan ba hadalkan ugu dheheen marka hadalkii hore u sheegeenna maanta waynu aragnaa taa markaan kasoo tago su-aasha aan maxamed rashiid weydiinayo waxa weeyaan haddii ilaahay ka dhigo oo ay etoobiya burburto oo meesha ka baxdo Een, xaalka gobolka soomaalida oo aynu ognahay maalin dhaweyto xataa qoladan kililka een, cabdi maxamed cumar madaxweynaha ka yahay intuu khudbadeeyey inuu yidhi haddii een, yacni uu tilmaamay inay rabaan inay isku tashadaan mustaqbalka oo borderka inay xiranayaan camal kole yacni ay tilmaameen in hunguri uu kusii jiro hadday etoobiya burburto xataa waddanka in iyagu sii xukumaan ciidamana ay leeyihiin oo isku habaystaan sidee marka hunguriga noocaasa kililka dadka xukuma ay ku jira een, iyo iyo ururkan oo lefa muddada dheer gobolka usoo dagaalamaya oo raba inuu iyagu ay u qabtaan maxaa la dhihi jira hogaanka waddanka iyo maamulkiisaba sidee la isugu keeni karaa waad umalaynaysaa arrintaa iyada maamulkan hamiga ku jira inay waddanka iyagu sii xukumaan iyo on lefo aaminsan bay inay wadankii ku guuleysatay etoobiya inay burburtay wadankana iyagu hogaanka u qabtaan labadaas see la isugu keeni karaa mase jiraa dadka shaqeyna arintayada oo ina isku dhaco aynan aynan u iman horta labaan u kala qaadi o nlf baan anugu ka mid ahay o nlfna waa urur jira oo siyaasiyan u jira oo golo dhexe iyo guddi fulin iyo dastuur iyo barnaamij leh shaqaynaya oo gudo iyo dibadba ka shaqaynaya oo waddanka laftiisa wuu joogaa oo ciidamadu magaalo walba iyo tuulo walba way ku jiraan iyagoo undercovera iyo iyaga oo muuqda oo tuulooyinka si toos ugu tababaranhayo joogaba waana run oo maamulka kililka ee ay e b r d f ka dhisatay jigjiga iyo nimanka mas-uuliyiinta ka ah ciidamo way leeyihiin oo ciidamo aan yarayn bay leeyihiin inkastoo hadda ciidamadoodiiba la isticmaalahaya leanna ciidamadii etoobiya intoodii badnayd lamaba aaminayo oo tigreegi hadda waxay ka maarmila yihiin ciidamada kililka oo inta badan hadda tareenka addis ababa ilaa iyo diridhaba inta u dhaxaysa waxa ilaaliya oo gacan saar ahaan u taagan waa ciidamadii awal hore ay kililku isticmaali jireen liyu booliska loo yaqaanay jabhada cafarta ohoo dagaalamahayo xagga ay cafarta kasoo dagaalgalayna waxa loo diray waa dhowr kun oo kamid a ciidamada liyu booliska ee kililka ka tirsan waxa kililka loo yaqaano okay ogaadeniya o n l f si walba oo siyaasada ayay isugu diyaarinaysaa dadka ay mas-uulka ka tahay ee ay inay xoreysa doonayso xil ka saaran yahayna kuwa aad sheegaysaa kamida qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya oo reer ogaadeniya ah xil baa naga saaran kuma degdegayno dagaalkooda ee waxaanu ku degdegaynaa abaabulkooda iyo midnimadooda iyo muwaafaqadooda leanna waxaanu la loolamayno ma aha dadkanaga ee waxaanu la loolamaynaa oromada iyo amxaarada iyo tigreega iyo qowmiyadaha etoobiya si nabadeed si siyaasadeed iyo si walbaba dadkaa weeye dadka annaga uu naga dhexeeyo inaanu wada sheekaysano oo aanu siyaasadda ka wada hadalno oo kaanu isafgarana aanu de wada wanaag iyo wada wadajir ku shaqaysano kaanaan isafgaranina aanu iska hortagno dadkanaga laakiin ma aha dad annaga hadda aanu ishayno awal horena inaanu ishayno waxaa kalifahayay gumaysiga oo de iyaga shaqaalaystay oo habaystay oo budget iyo dhaqaalaba u samaystay oo meesha dhigtay iyagu hadday meesha ka baxaanna ma jirto waxna kala celinaya iyo wax haba yaraatee ma jirto wax macnaha khilaaf saas inuu dhacayo ma filahayo bal iyaga hadda annaga dhibba naguma sii hayaane waxaanu doonaynaa soomaalida lafteeda oo awal horena dhabarka naga garaaci jirtay weli waanu u baahannahay soomaali oo sooma waddanka soomaali baa iskale cid walba oo soomaalidu qabiil bay hadda ku shaqaysataa qabiil soomaaliyadan waddankaa degina ma jirto marka waddanku waa waddan soomaaliyeed inay soomaalidu ay caqliyad la timaado backing la timaado way fiican tahay example oromadu hadda dhowr iyo toban jabhadood baa ka jira toban way kula dhow yihiin oromadu shicibkoodu wuu midoobay regardless waxa siyaasiyiintoodu ay ku fikirahayaan iyo qaybaha ay kala yihiin laakiin shicibka oromadu inay oromo meesha timaado oo awoodooda ay soo celiyaan oo oromo maslaxada oromo oo mid ah bay ka wada hadlahayaan soomaalidana wax u diidahaya oo ka hortaagan in maslaxa soomaaliyeed la helo ma jirto reer ogaadeeniyana wayba kusii khasban yihiin ereyada isagu uu hadda ku hadlahayana waa ereya naga farxinhayo oo hadduuba haduu hadduu hadduuba hadduu doono khalad ha uga jeedo laakiin hadduuba inuu inuu inuu dadkiisa mideeyo oo uu isdiyaariyo oo inay wax wada maamushaan ay yeeshaan waa un si a horeba anagu aanu rabnay o n l f-na kama hadlayso oo hadda ma aha go-aanka o n l f ma aha anaa wax xukumahaya ma aha taasi waa cudurka soomaalida haddaanu doonayna inaanu wax xukumayno in badan ba etoobiya darajooyin iyo wasiire iyo agaasimayaal iyo shaqooyin iyo lacaga iyo bisnesyaba noo soo bandhigtay mana jiraan qof o n l f oo hadda derajo ka hadlahaya iyo xukun waxa laga hadlahaya waa aaya ka talin waxa laga hadlahayaa waa lahaanshaha dhulka waxa laga hadlahayaa waa mustaqbalka reer ogaadeniya wixii arrintaas ka fikirahayana meel un bay ku wada biyo shuban doonaan haddana arrintaas ma aanu aragno inu inay dhibaato badan ka imanayso xagga diyaargarowga waanu diyaargarownay waddanku wuxuu leeyahay aqoon-yahamiin wuxuu leeyahay madax dhaqameedyo wuxuu leeyahay soomaali waxaanu leenahay soomaali walaalo ahoo kuwii waddanka ku baaba-ay oo haddii ilaahay iimaan darada iyo qabyaalada uu ka saaro laftoodu inay iyagu laftoodu soo dhex galaan ay ay ku khasban yihiin ama ay mudan yihiin haddana way jiraan preparation fara badan oo socda warmalaha maqashaa ha doctor maxamed rashiid waan ku salaamayaa salaan qaaliya waa nin la yidhaha horumar lahayo reer qabri daaraan ahay aad baan kuu salaamaya marka hore adu garan maysid hormalaay Walaasha- magaci- maga- magacaaga saddexan sheeg maadaama ay gelas yihiin. magacaaga ina xuseen xaaji wartaa bale ina xuseen dayib xaaji wartaa okay wa- waan gartay marka waan ku salaamayaa salaan ka bacdi horta ninkii ila hadal qurux badnaa ee jabhadda ee dhegaysta baa tahay anigu waxaan kamid ahay dadkan la yidhaahdo ama dabaqoodhi ama kilka taageer masalan si fiican hase ahaatee hadalkaaga su-aasha hadda lagu weydiiyey ninka ku weydiiyey salaad si qurux badan baad uga jawaabtay oo wanaagsan waxaan ka helay anagu xukumi jeed ma nihin su-aashan ku qaba marka waxa weeye caano caadi ahaanta qaadi iyo jiidid wa waa is- isku mid oo waa gurigeyn baa layidhi haddii cabdi maxamed cumar wuxuu yidhi amxaaro iyo gimbood seven hadday soo laabato dadka raba inay ethoopia andinet wixii la dhihi jiray raba inay soo celiyaan ma yeelayno federalismka haddii la waayana xuduudka innaga waan xidhanaynaa hadday taasi dhacdo etoobiya isku dhex yaacdo cabdi maxamed cumar iyo kirilku waxay taagan yihiin inay xuduudkooda xidhaan dowladda dambe ee dhalan karta ee amxaar ama oromo hogaaminaysana inay waxba ku darsanin idinkuna jabahad ahaan waa sidaa rabteen inaad kaba goodaanba okay su-aasha marka waxa weeye seebaha xeerar lagu xigtaa ilkana ku nabadgalan waxa power struggle baa jira adigu waxaa leedahay dadkii mas-uul baan ka ahay anaa jabaddii wa- dadkii macnaha wakiilka ah asna wuxuu leeyahay dawladdii meesha ka jirta kililka annaga ah nimanka meesha jooga adugu wax walba ugu yeedha ama tigree baa sameeyey ama war si kastaba ahayd marka horeba waxay soo arkaan dawladda jirta ee meesha raangaraynaysa ee xuduudka xidhatay inay yihiin see baad ku heshiinaysaa marka ma solutionku waxaa ku ka iman ma ogola macnaha anaa mas-uulka ahaa waa dawlad ciidamay leeyihiin oo aad kaadqirayso baarlaman le faction garaynaysa idina waxaad tihiin waa kan oo jabadii waddanka usoo dagaalantay baa tihiin hadday xu- etoobiya intay burburto xuduudka la xidho xageebaad rabtaan inaad wax ka bilowdaan ma wadahadal iyo power sharing baad rabtaan miyaad sukaana dhiibo oo annaga waxaan eh, idin talin aad dhahaysaan siyaad rabtaan inaad wax u wadaan Ah, bismillahi raxmaan raxiim adeer horta waad mahadsan tahay qoyska aad sheegatayna haddii ay dhabkaa tahay waa qoys anaa isu naqaano Een, waxaan kuu saayadaadi baan sheeg- garanayaa gaagaabta ku agtaale qordaaras Een, waxaan kuu sheegayaa iyada oo kooban een, ma aha waxa aan ka wada hadlayno shaksi horta waxa markii la personalize gareeyo oo hebel hebel iyo hebel hebel la yidhaahdo een, wuxuu u macnabelayaa waana waxa soomaali kharibay ee meesha magaalana lagama hadlahayo qabiila lagama hadlahayo shaksina lagama hadlahayo maamulka ka jira Kaasaa ka jigjiga maamulka ka jira jigjiga waa maamul etoobiya kamida horta waxaa isweydiin leh hadday etoobiya iyadu ay burburto ama tigreeg uu meesha ka tago hadduu noqdo maamul jiri karaya oo sii jiri karaya horta iyadoon cidiba ku duulin hadduu sii jiri karayo oo iyagu ayna dawladdaa duntay ayna la dumaynin horta taasaa horta kuweshin leh ta labaad waddankan dad buu leeyahay waxaan u malanayaa su-aashaadu hormarlaayow inayna ka duwanayn su-aashii salaad waddankan dad buu leeyahay aqoon-yahan buu leeyahay indheergarad buu leeyahay dad aad u fara badan oo aan kooxda jigjiga joogtana ahayn oo nlfna aan ahayn oo badan baa jira oo stakeholderisa waddanka wax ku leh xaq ku leh aaya ku leh waxa weeyaan inay waddankooda aayahooda ka tashadaan marka la leeyahay macnaheedu ma aha in o n lf baad talinaysa ma aha khalad ha ka fahmin arrintaas mana aha mid ay o n lf halgamayso waxa weeyaan horumar laaya aayihiisa ha ka tashado Ee, marka adigu haddaad tidhaahdo maxamed rashiid iyo hebel oo jigjiga jooga say isu gelahayaan adigu ma daawadaa tahay adiga adigu xaggee joogta adigu adigu adigu xaggeed ku tirsan tahay Ee, waxa weeyaan marka waddankan dad baa iska leh waan kuugu celinayaa oo nlf waxay ku dagaalamaysay kuna dagaalamaysaa we are not ethiopian abasinianisku xoog bay nagu haystaan waddanka naga annagaa iska leh taasi haddayba dhacdo waxa weeyaan waa wax aad u dhib yar dadku iyaga hadda hadda aan kula hadlahayo gobolka arsi dad dad caruusaaba hadda ka talinayo odayaalbaa ka talinayo canshuurtii qaadanhayo tigreeg mar horeba ka tageenba right now marka waxa weeyaan qabridaare labadiisa meelood inay dad reer qabridaari intay dhigtaan ko- ee, ee, wayna dhacday markii wa- dergigu uu dumahayay ee, tigreegu xeryaha ciidamada unbay tageen dad reer qabridaare unbaa gudiya ahaay oo maamulla ahaa inaad ka daayarayd baa laga yaabaa oo i- i- iyagaa isdhisahayay waxa weeyaan dadkani in ay iyagu dhistaan maamulkooda hadday u madax bannaanaadaan horta muran ma joogayo waxaabanan kuu sheegi oo xaqiiqo ah haddayna wax mucjiso ah dhicin maamulka jijiga ka jiraayo ma jiri doono hadday tigreegu tagaan leanna waxa weeyaan waa maamul ku dhisan dhaqaalaha sanka nidaamka maamulka directifiska tigreega ma aha maamul isagu iskii isu dhisay oo dadku dhisay oo kalsooni shicirka ka haysta taana waxaan unahay lawadaynu hadda haddayna been sheegin inaynu isla garanayno oo sundelun baynu kasoo jeednaa marka haddayba iyagu sii joogaan oo awood iyo ciidan iyo qalab iyo ay leeyihiin ay xadadkooda xiranayaan oo iyagu ay noqonayaan maamul wax dhisanaya taas oo aan filhayo inaynan sinaba u dhacaynin oo aanay noqon oo oo aan macnaha anaa ku xukumhayo intay tidhahdo iyaga kuga duunayso waddankan marka waa waddan aaya ka talintiisa u baahan dadku waa dad aaya ka talintooda u baahan waa dad inay qaxootigoodii iyo kuwii qaxay ay ku noqdaan u baahan waa dad inay tashadaan u baahan wayna leeyihiin capacitigii iyo capabilitygiiba way leeyihiin wayna samayn karayaan arrintaas midda la rabaana taa weeye ee adigu ha ka eegin dhanka shaksiga iyo kaarantiga ragga hadhadlahaya ha ka eegin noo soo gabagabay haddaba maxaad nagaga tegaysaa jaaliyadihii dibada haddaanu nahay aanu caawa diyaar kuna inaan ku maqalno maxaad nagaga tegaysaa oo nagula dardaarmaysaa ugu dambayn horta liibta ilaahay baa bixiya o n l f waa soomaali soomaali oo dhan bayna taageero ka rabtaa ee qabiil taageero kama rabto soomaalida waxay tidhahdaa qosol hiilimaad leh ninkii xataa noo qoslo oo sheekada noo qurxiya keliya xataa taageero badan bay noo tahay waxaa kale oo taageero noo ah inaad fahamtaan cadowgiinni inuu hadda tabar daran yahay oo hadda aan laydinku kala dhex jirin oo balaayadii uu akhriyey aad dib iskaga dhigtaan oo aad shaydaanka iska naataan oo aad idinku danihiinna aad garataanna waa arrin kale oo annagana dan noo ah idinkana dan idiin ah soomaali marka taageero ayaan uga baahannahay mid siyaasadeed baan uga baahannahay mid dhaqaale ayaan uga baahannahay mid ciidan baan uga baahannahay ma aha qabiil oo n l f giddigiina xubno intay dhegaysanaysa iyo intaad usii sheegi kartaanba xubnaad ka noqon kartaan xubin sharaf baad ka noqon kartaan taageerana waad ka noqon kartaan ina aad noo guntisaan baanu rabnaa inaadna dhibtaanba waad garateen inaadna dhabar jebisaanba waad garateen inaanu soomaali nahay garta inaanu hiilo idinku leenahay garta dalku inuu dalkiinii yahay garta inaad noo hiilisaana ilaahay ha idinku duwo noo duceeye libta ilaahay baa bixiye xoog xoog laguma guulaysto dhaqaalena laguma guulaysto tabardarrina looma dhinto libta ilaahay baa bixiya noo duceeya gargaarka iyo taageerada aanu idinka rabno ilaa qalbiga iyo ducada ayuu jiraa oo aanu rabnaa inaad noogu ducaysaan oo si dhaba aad noogu ducaysaan hayaan baanu ku jiraa inuu ilaahay nagu guuleeyo noogu duceeya nooguna gargaara ayaan soomaalida ka codsanayaa idinkana waxa aanu idiin sheegayno waa naga dhab siyaasaddu munaafaqad ma aha raganimadu been ma aha khilaaf ma aha qabyaalad ma aha waa caqli iyo mustaqbal in laga fikiro waa in ujeeddo la yeesho soomaaliyay sida aad ku sugan tahay ma aha si dadnimo leh si sharaf leh si cizi ah ma aha waa si dullinimo ah waa si aad kayrkiin ka hoos marteen ilaahay sharaftiinna ha idiin soo celiya waanu idiin ducaynaynaa idinkuna inuu ilaahay idin garansiiyaanu idiin baryaynaa ee garta dantiinna intaa un baan odhan lahaa waadna mahadsan tihiin sida aad caawa ii dhegaysateen wixii khalad ahaa ee aan idina ka raalli ahaada ee idin dhibay wixii dareenkaygu ahaa oo aan siyaasad ahayn baan idinla wadaagay waadna mahadsan tihiin golaha madasha sigisi oo aan dhowr jeer oo hadda ka horena aan ka hadlay nimanka daadihin haya ee xuseen iyo suudi iyo ay kamid yihiinna aad iyo aad ayaan mar labaad u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxau ahaa sheekh maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo maanta marsi inoogu ahaa madasha lixdanka aad iyo aad ba umaadsanta aad iyo aad adaa mudan xuseen adigiiyo suudiga waan salaamaya